ururka naafada degmada jowhar ayaa sheegay inay u baahan yihiin taageero maadaama ay ka mid yihiin dadka laxaad kala nolosha dadka naafada ayaa laga dayrinayaa kadib markii ay sheegeen inaysan helin wax gargaara maadaama ay yihiin dad uusan laxaadkoodu dhammaystirnayn afhayeenka naafada degmada jowhar maxamuud axmed qaarey ayaa sheegay dhibaatada jirto islamarkaana ka warbixiyey inay dadka dhammaantood isku hal noqdeen oo aysan waxba haysan waa ummad naafa waa in dhoolaya cuuriyaan intii ka dhaxaysa wakti baa iska jira caabuqyaal baa jira waxaan ku dhahday adduunyada dhanba waa isi soo koobtay iyaguna waa udad naafa ah oo baahi gaara qaba oo aan waxqabse karin aada iyo aad ayay dhibaato u sheeganayaan nololeed nolol ma haystaan waa deyrsanayaan aada iyo aaday u baahan yihiin daryeel iyo waxay u baahan yihiin dhowrtaan iyo daawo waxoodii jiroys isdaaweyn karin daawo waa ubaahan yihiin waxay cunay waxbana ubaahan yihiin waxay u baahan yihiin wax kasta oo dadaala oo dadkoodii iyo adiga maaragtay ayagu isla xamili karaan waa dad dhibaataysan dadkaanu oo aada iyo aada u dhibaataysan yihin dadkaas naafada oo waxna waa magaalooyinka magaalada iska tuugtuugta jireen oo dadkooday ku dhex noolaayeen dadkay ku dhex noolaayeenna wax beeraba ku dhexa dadkii dadna waxaan ku dhahday dad oo xogaa marka hore isceli karay ahaayeen oo beere iyo waxaasay ku tiirsanaayeen beerihii dadka ayaxa ka qaatay marka ugu horeysa way ku tiirsanaan jireen tabar kale haddana kusii tabxaan ma laha way kusii qabsadaan waxayna waxqabaday u baahan yihiin haddii aada xoog weydo jeeb inaad leedahaa la rabaa nolosha jeebay dugsataa jeeb ma laha hayde iyo wax kaalmeeyana ma aysan arkin oo dad kaalme helay ma ay ahan dadkii wax tabcahayo hawada lahay kii aanay hawada lahayn oo awal horeba dadkiisa isaga noolaay dhex noolayna hadduu tabar dhigay waa iska fadhiistay oo meel iska fadhiyaa haddii kalena waxaan ku idhahday wax soo gaarayaaba ma jiraan dadka haddii lagu soo wareegaba nin walba anaa daranaa dhalatay marka waxay u baahatay dad muslimiina inay helaan waxay u baahatay adduunweynaha in la ogeysiiyo naafada jowar inay dhiman tahay adduunka loo sheego dadii waxgarad oo ay wax u qabato dadii wax fahmi oo ay wax u qabato dadii dhibaato waxay leedaha taqaana haddii wax ka aqrami aan u malaynayaa hadday dawlad leeyihiinna dawladdu inay usoo gurmato oy wax u qabato oo ay ku shahaado oo xaqay ugu leeyihiin waana uga baahan yihiin sidoo kale waxa uu sheegay in ay u heliyaan cudurro kuwaas oo aan awoodin in ay qaataan qalabka taxadarka covid sagaal iyo toban qaar ka mid a dadka naafada ayaa sheegay inay ku tiirsanaayeen dalagyada beeraha balse ay saameyn ku yeelatay fatahaadda iyo ayaxa sida uu sheegay coronavirus waa ka dadku jafjaf ah anugu soomaaliyaa nahaa cilmigeedii iyo baaristeedii iyo waxeedii naguma dhex jiraan badanaa mana haysano oo iyaduna waxay kamid tahay dhibaatada taaganay kamid tahay haddee hadda aan kula hadlaayo shalay dariskayga waa la baxsay hadeer waa meyd hadeer meyd ayuu meesha yaalaa ilaahay kuma samadiisa maalin la arko geesahaaga hadii hadee ama haweenka lawado ama ragga lawado ama ilmaha lawado waa naftu waa cabsataa waa dadka cabsi ba ahayda dadka cabsi weyna ahayda cilmi baaristii iyo adiga maaragtay iyo taxadarkii iyo ogaalkiina hadee ciddii laga rabay wax hadda oo maaragtay usoo baxay oo fara ku hayo oo ku dadaalaya ama ku dhex jira anagu ma aragno naafada magaalada jowhar ayaansan jirin wax kaalmaa oo ay ka heli karaan maamulka hay-adaha iyo ganacsatada waxa uuna ka codsaday afhayeenka wuxuuna ugu dambeyn ka codsaday hay-adaha samafalka iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe in ay la soo gaaraan gargaar bani aadanimo maadaama dhibaatooyin ay ku hareereysan yihiin dadka naafada ee ku nool degmada jowhar